إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ka geystay falal isugu jira dil iyo dhaawac dowladda burundi ayaa diiday kasii qayb noqoshaha duulaanka soomaaliya haddii aan loo oofin waxyaabo ay doonayso waxaa isu soo taraya dadka kacbanaya dhulbaabka ay ku hayso dowladda federaalka iyagoo shalay isku soo bax ka dhigay agagaarka madaxtooyada dowladda federaalka ayaa ku guuldarraysatay inay dib u soo celiso ciidankii dhowaan gadoodka ah uga baxay deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe shacabka ku dhaqan qaybo ka mida dhulka ay gumaysata kenya ayaa ka cabanaya ciidamo taabacsan dowladda federaalka oo toddobaadyo ka hor ka baxsaday dagaalkii ka dhacay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose xog ayaa laga helayaa dab xooggan oo habeen hore ka kacay magaalada jabuuti ee dalka jabuuti kaasoo lasoo tobinayo inuu khasaaro badan geystay قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ka geystay falal isugu jira dil iyo dhaawac faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa sheegaya in askari ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan ciidamada booliiska uu dil iyo dhaawac u geystay dad shacab ah oon waxba galabsan falkan ayaa waxauu si gaar ah kaga dhacay degmada xamar weyne oo ka mid ah xaafada ay ka kooban tahay magaalada muqdisho waxa uu toogtay askari ah qof saarnaa mootobajaajta maraysay degmada xamar weyne isagoona dhaawac daran u geystay darawalkii mootada kaxaynayay dad goobjoogyaalaah ayaa sheegay in askariga uu si bareera dhaawac u geystay darawalka mootada sidoo kalena dilay nin dhallinyaro ah oo saarnaa bajaajta xun oo foolxunaa ka dhacday in meedka la qaadi waayo dhaawici la qaadi waayo shan saac oo kaamila oona meeshaan ay yiileen askarigina oo ka cararay ilaa hadda in lasoo qabto in kalaata aanma sheegi karo shan saac lix saac milateed lix saac waxaa keentaa leesinkaa keen xataa lama dhihin leesinka keen ma la dhihin horeya qoriga u qabtay baaskana horeya uu ka jeexaybo qorigay waaba soo socdeen saan qaabka marka u qabto hore xabadaha waa ka daateen hal qof waa ku dhimatay hal qofna waa ku dhaawacmeen dhaawacna waaba la qaadi waa muddo shan saac milateed meesha iska yiilow mootaalayda taraafika waa ku dhib qabtaa maalnay liid garaacdo maalnay ulka ku garaacdo iskugu tagaan maalinta maalintii u dambaysa waayo waaba midii baaska loogaga kacabo ma fahanteed aadaa meeshaan loogu dhibaataysan yahay mideeda kale qaasada horta xamarweyne waaba dhimataba meel aad iyo aad u dhimata waa sharafteeda ma fahanteed amni ma yaalo ilaahay kuuma samdarnaadee xagga oo amniga waa ka xunnahanay askarigaa daawacdoo dheer askarigan balkaal qofkaan dhaawaca u gurmo ninkeenaa dilee u qaba xataa wax u qabanaa malaadiga aflagaado lagugu daraa waa midda maanta aniga ahaan xataa igu dhacday taraafikaa dishay leesina lagu dilay anaka saanaanaa taraafika naftanoo keentay nishibiya naftanoo keentay oni taribina iska aadno aanorong aa mugafe mugafaanoo rombo wani oo dhibtoone inaan dhimano aanooron badda aan ku dhimano magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa waxaa hargaa goostay oo meesha ugu sarraysay maraya dilaalka dhaacayo kufsiga dumarka muslimaadka ah mas-uuliyiinta dowladda federaalk ayaa bulshada xamar ku dhaleecaynaya inay ciidankooda u taag waayeen oo ay ka qaban waayeen dadka rayidka ah dowladda burundi ayaa iska diiday kasii qayb noqoshaha duulaanka soomaaliya haddii aan loo oofin waxyaabo ay doonayso cabdiqaaliq macali cabdiweli ayaa ka warramaya xukuumadda bujumbura ayaa si caro leh u sheegtay in aysan ciidamadooda ka mid noqonaynin askarta shisheeye ee muddada sanadka ah loo ansixiyey in ay sii joogaan waddanka soomaaliya si ay u difaacaan danaha reer galbeedka oo ay ugu horeeyaan ka hortagga faafinta maamulka islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab burundi oo ay ciidamo ka joogaan dalka ayaa waxa ay cuddheer ku sheegtay in aysan ka qaybgeli doonin howlgalka ay toddobaadkan ansixiyeen waxa loogu yiiro golaha ammaanka ee qaramada midoobay arrintaasna waxa ay u sababeeyeen is-afgarad la-aan ka dhex jirtay iyaga iyo xasan sheekh burundi waxay sulugtay tirada ciidamada loo qoondeeyey oo aada u yar waayo waxaa soomaaliya ka jooga askar badan kuwa saami ahaan looga siiyey howlgalkaas sidaa darteed ma awoodo inay daabusho ciidamadaas dhaqaale ahaan sidoo kale ma jiraan wax qorshayaal ah oo ay u samaysay askartaas maxaa yeelay waxay ku tahsanaysaa in muddada sanadka ah ay ciidamadooda mushaarka qaataan kadibna ay dalka isaga baxaan balse hadda waxay u aragtaa in mushaarkii lagu cariiriyey meeshana la soo geliyey dalal ay aaminsan tahay in ay ka mudan tahay maadaama kumanaan ciidamo ah ay ku weysay duulaanka soomaaliya hadalka diidmada ah ee kasoo baxay dowladda federaalka waxaa soo daabacay ergeyga joogtada ah ee burundi u jooga midowda afrika kaas oo lagu magacaabonaya midwe arrintan ayaa salka ku haysa markii ay dowladda burundi ay salow ka muujisay tirada ciidamada burundi ee loo gelinayo shaarka ausom waxaana loo ogolaaday oo keliya burundi kun iyo konton askari burundi waxay sheegtay in aysan ka qayb noqonaynin magacaas ilaa laga xaliyo tabashada ay qabto tabashadaas ayaana la xiriirta dhaqaale xili aanan ilaa iyo hadda meel la saarin dhaqaalihii muddada sanadka ah ku bixi lahaa shisheeyaha laba iyo tobanka kun ah danjiraha burundeeska ah naya midway oo wadahadal qadka teleefoonka ah la yeeshay guddoomiyaha golaha nabadda midowda afrika ayaa muujiyey in ay dowladdiisu ay ka niyad jabsan tahay xaaladan wuxuu sidoo kale ku celiyey sida ay burundi uga go-an tahay inay taageerto xasiloonnida gobolka iyadoo loo marayo siyaabo kale dadka falanqeeya ammaanka ayaa aaminsan in go-aanka burundi uu saameyn taban ku yeelan karo qorshaha xiga atmis iyo hanaanka ay soomaaliya usii joogayaan shisheeyaha muddada sanadka ah ee soo socota marka la eego warka dowladda burundi iyo dowladaha kale waxaa muuqanaya in dalka soomaaliya loo soo shaqo tegay oo dhiigga dadka soomaaliyeed ay shisheeyuhu ku raadsanayaan mushaar ay ku horumariyaan qoysaskooda oo ay ugu soo tegeen dhul kumanaan kilomitir noo jira lama oga in burundi ay sidaa uga baxayso safka ciidamada shisheeye iyo in tabashadeeda la xalin doono dowladda burundi waxaa soomaaliya looga laayay ciidamo aad u badan waxaana si gaar ah loo xasuustaa weeraradii dayniile leego iyo ceelbaraf waxaa isu soo taraya dadka ka cabanaya dhulbaabka ay ku hayso dowladda federaalka iyagoo shalay isku soo bax ka dhigay agagaarka madaxtooyada faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali isku soo baxaan ayaa waxaa dhigay dadka cabanaya dhulbub xoogan oo ka socda qaybo ka mid a waxar cadde kaasoo ay geysanayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka dadkan ayaa si isku mid ah iskugu soo baxay daljirka daahsoon bulshada dhulboobka ka cabanaya qaarkood oo u shaqeeya dowladda federaalka ayaa sheegay inay ku hungoobeen rajadii iyo taageeradii ay u muujinayeen xasan sheekh maxamuud markii la dooranayay waxaan islahayn waddanka idinkaa qabsateen barwaaqo ayaad gaari doontaan laakiin taas ma dhicin sidaasi waxay tiri haweeney u shaqaysa dowladda federaalka dadka ayaa cod dheer ku sheegay in xog loo sheegtay oo la dhacayo dhulkooda war aawa mas-uuliyiintii hal mas-uul ma jira miya oo haddii alle kuurooya nala hadla oo waxaan tabanayna ogaada oo noo yimaada maxaan ku weynay aniga gaar ahaan doorashadii xasan shiikh toddobaatan jir anoo ah ayaan toddoba saac oo habeennimo ku gaaray codkiisa tirintiisa iyo farxad haddana toddoba saac oo habeennimaan murug la seexana ahay in alla ilaah anukoo saasa nala ku tunto oo dukuinta siyaatee saddexdii heesta ilaa dawladdi maxamed siyaad barra canshuuran waraaqa cadaad qaadahaysiin halkaan mahan halkaan horena waa tuuraysiinna la yidhaah oo jidkiisi lagu dheeloo laga dhigo toban amba lix na ma qabato mana aqbali karno dukumeenti cirka laga cabbiray oo diyaarada lagu cabbiray aa la rabaa dhulkayna in lagu qaato yaan leesaga kaanya baabi'in wiilasha wiilasha yaan leesaga kaanya baabi'in ha naloo kaga qaado dhulkanyaga dhulkanyaga ha naloo kaga qaado haddii la diido waxaad ogaanaysaan in laysku halbeelayaad ogaanaysaan ninka la yidhaahdo bad ku dhace booskayga asagaa googoostay balooggiisiyow galay indhahow iga garaacay waxaracaddow joogaa waa nin habeen la arko iyo maalin la arko sharciyaa u haysanaa safarloogadaa waa loo geeyey bishii horey dhacdou dhahay waa tuug hana laga soo gaaro annaga dhulkeenni xoogaa lagu haystaa dhaxal aabbaheen waaye madaxweyne markaan kuu sacabtumaynay markaan kuu hiilinaynay markii aannu lahayn maanta aad dalkii qabsateen ma waxaannu annagu malakumoodka igimaan dooranna madaxweyne abtumayne muqdisho ayaa waxaa joogto ka ah dhulboobka waxaana xusid mudan in dhulboobka iyo afduubka ay noqdeen ilo dhaqaale oo waaweyn oo ay mas-uuliyiinta dowladda federaalka ku talgalaan dowladda federaalka ayaa ku guuldaraysatay inay dib u soo celiso ciidankii dhowaan gadoodka uga baxay deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar
ciidamo ka tirsanaa dowladda federaalk oo dhowaan soo faarujiyey fariisimiyaashii ay ku lahaayeen deegaanka xawaadley iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay gaareen degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan kadib muddo laba maalin ah oo ay jidka ku jireen saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa ay isku dayeen inay askartan dib ugu celiyaan furimaha hore ee dagaalka kuwaasoo kulamo la qaatay ciidanka soo gadooday saraakiishooda waxaana hadafka saraakiishan uu ahaa inay askarta dib ugu celiyaan xerooyinkii ay ka soo baxeen balse askartan iyo saraakiishii hogaaminaysay ayaa ka biyo diiday inay dib ugu laabtaan saldhigyadii ay ka soo baxeen iyagoo la sheegay in gadoodkooda uu salka ku hayo askar ka tirsanaa dowladda federaalk ah oo dhowaan lagu dilay ceelbaraf fashilkan ayaa weli dul hooganaya dowladda federaalka ciidamadan ayaana ah kuwo tiradooda aad u badan waxaana laga soo duway muuqaal iyagoo ku lugaynaya duleedka jalalaqsi askartan ayaa ka muuqata kala daadsanaan iyo daal daran waxaa sidoo kale dowladda federaalka ay ku guuldaraysatay inay soo qabato maleeshiyadii laayay ciidankii iyaga ka tirsanaa iyadoona taa beddelkeeda ay xabsiga dhigtay odayaal iyo haween ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe shacabka ku dhaqan qaybo ka mid a dhulka ay gumaysata kenya ayaa ka cabanaya ciidamo taabacsan dowladda federaalka ah oo toddobaadyo ka hor ka baxsaday dagaalkii ka dhacay deegaanka raasgamboni ee gobolka jubbada hoose tafaasiil ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder deegaankii sheekean ee gobolka laambu oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee kenya xooga koysato ayaa waxaa laba toddobaad ka horgaaray ciidamadii dowladda federaalka ee ka fidxaday dagaalkii raasgamboni islamarkaana isku dhiibay dowladda kenya ciidankan oo tiradooda marba siyaabo kala duwan loo sheegayey ayaa waxaa hoy looga dhigay deegaanka ishaakaani iyadoonay dadka deegaanka sheegeen askartan ay deegaanka ku reebeen saameyn xoogan waxayna deegaanka kusoo kordhiyeen dhibaatooyin ay ugu horrayso nadaafad darro dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanka ayaa sheegay in ciidamadan ay burburiyeen dhismayaal asaasi ah oo ay ka mid yihiin musqulo iyo goobo waxbarasho deegaankuna uu ku dhooyay inuu cudurka daacuunka ka dilaaco dagaaladii ciidamada maamulka isku magacaabay jubbaland iyo askarta dowladda federaalk ku dhex maray deegaanka raaskambooni ayaa waxuu soobay in askar fara badan isku dhiibaan dowladda kenya islamarkaana ciidamadaas la dejiyo deegaana ku yaala gobolka laamow askarta ee dowladda kenya halkaasi dejisa ayaana waxay bilaabeen inay dhibaatooyin kala duwan kula kacaan shacabka rayidka iyadoo aysan waxba ka qabanaynin dowladda kenya ee iyadoo markii hore halkaasi dejisay ciidamadii firxadka ahaa mana jirto ilaa iyo iminka wax warra oo ka soo baxay dowladda kenya oo ku aadan dhibaatooyinka ay askartani ka geysanayaan deegaanka shaakaani ee gobolka laabow warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan xog ayaa laga helayaa dab xoogan oo habeen hore ka kacay magaalada jabuuti kaasoo lasoo tubinayo inuu khasaare badan geystay faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi waxaa la soo warinayaa in saacadihii lasoo dhaafay uu dab ka kacay jabuuti oo ah caasimadda magaaladaasi dabkan oo kacay xilli fiid hore ah ayaa waxa uu khasaare baaxad leh u geystay qaar ka mida guryo ku yaallay xaafadda jabal ee ka tirsan magaaladaasi waxaana ku gubtay in ka badan soddon guri mana jirto khasaare nafeed ee uu u geystay dadkii ku sugnaa goobta uu ka kacay dabka ayaa ugu dambayntii suura gashay in la demiyo ilaa iyo haddana lama oga waxa sababay dabkan muuqaallo laga soo duubay goobta ayaa muujinaya holac iyo uuro madow oo hawada isku shareeray jabuuti oo ku taalla bariga afrika xuduudna la leh etoobiya eritareya iyo gacanka cadimeed ayaanan ahayn mid ku cusub dhacdooyinka noocan oo kale ayadoo dhowr mar sidaan oo kale uu dab ka kacay meelo badan oo ka mid ah halkaasi dhanka kale culimmada iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa dhacdooyinka noocan oo kale u sababaya fisqiga iyo xumaanta ku baahday mandiqadaasi laga soo bilaabo qabsashadii faransiiska sannadkii kun sideed boqol soddonkii ilaa iminkan iyadoo sidoo kale xukuumadda faransiiska ee ku caanbaxday aflagaadaynta nebiga salallahu calayhi wasallam iyo naciibka muslimiinta ay halkaasi ka fureen iskuullo lagu dhalan rogo dhalinta ku nool jabuuti warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa